sidii aad warkeennaba ku maqasheen dalka etoobiya waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay iskuday afgembi oo abaabulan oo lagu sameeyey hoggaanka sare ee xukuumadda amxaarada ee dalkaasi intii ay socdeen weerarada iskudaygan afgembi ayaa waxaa lagu dilay doctor ambejo mcanon oo ahaa madaxweynihii gobolka amxaarada iyo ezes waseye oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amxaarada waxaana sidoo kale la dhaawacay xeer eeleeliyihii guud ee gobolka amxaarada migbaru kabede magaalada adis ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi genaraal sayare mcanon iyo nin kale oo genaraal ah oo howlgab ah laguna magacaabo gazaye abera war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxaa inoo soo koobaysa caasho ibraahim aadan caashucuud war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa lagu sheegay in iskudayga afgembi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka amxaarada uu soo abaabulay sarreeyo gaas saminow sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka amxaarada isaga oo ay la shaqaynayaan shakhsiyaad kale qaar badan oo ka mid a shakhsiyaadka ku lugta lahaa iskudayga afgembi ayaa lasoo xirxiray waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shakhsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in genaraal asaminow sige cafis loo fidiiyey oo xabsiga laga sii daayey sanadkii hore xaaladda ismaamulka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi etoobiya oo uu la shaqaynayo maamul goboleedka amxaarada kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatanna maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka amxaarada leek anyelow war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go-an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare abiy axmed oo ayna socdaan howlgallo dowra war-saxaafadeedka ah ayaa sidoo kale ku booriyey muwaadiniinta dalka etoobiya inay sidoo kale noqdaan ilaaliyayaasha nabadda ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shakhsiyaadka mas-uulka ka ahaa iskudayga afgembi iskudayga afgembi ee gobolka amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka etoobiya genaraal siere mcanon oo uu weheliyo generaalka howlgabka ah ee la yidhaahdo gizey abere dilkaas oo ka dhacay magaalada adis ababa iyada oo lagu dhex dilay halka uu degan yahay genaraal siere weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha genaraal siere kaas oo sidoo kale lasoo xiray guddi qaran ayaa la sameeyey oo ka shaqeeya aas military oo loo sameeyo genaraal siere mcanon iyo generaalka kale ee howlgabka ahaa geze abere guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraada haddii loo baahdo
aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashucuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa v o a
haddaba sidee ayuu ku yimid iskudayga afgembi dalka etoobiya ka dhacay sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dowladda abiy axmed su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa haaruun macruuf waxa uu hordhigay rashiid cabdi oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaraadka caalamiga ah waa xasaradaha caalamka i c g ee bariga africa
dowladda ethoobiya waxay sheegtay in dilalkanayto ka dhacay shalay magaalada baxsdaar iyo adis ababa in ay in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiye dowladda amhara ayay ayay sheegtay sida war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya lagu qoray laakiin waxaan u malaynayaa in arrintanaydu ay kasii weyn tahay gobolka amhara keli waxaa laga yaabaa in ay haddii ay noqoto in shirqool yani afgembi la rabay in lagu sameeyo dowladda amhara waxaan u malaynayaa in arrintanayt ay kasii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dowladda nafteeda uu hogaamiyo abiy in la afgembiyo mar kale oo horeyna waa tii uu asaga naftiisa u qiray in la rabay in dowladdiisa la afgembiyo waa gartay maxaa waroo laga hayaa tallaabada dowladdu qaaday xaaladda magaalada baxardaar iyo adisababa xaaladeedaba
labada magaalo xaaladeeda xaalada bahridaar iyo xaalada adis ababa ma xuma laakiin dadka aad aad baa loo cabsi qabaa dadkan way ku yar yihiin magaalada badi dadka guryahooda ayay ayay joogaan marka xiisadda aad bay u kacsan tahay yaa ka dambeeyaa laleeyahay isku daygan afgembiga ee ka bilowday magaalada baxardaar iyo rasaasan ka dhacday magaalada addis ababa
dowladda waxay sheegaysaa in falkaniita afgembiga la rabay in lagu sameeyo dowladda amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe lasoo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka amhara oo generaal ah ninkaasaa ka dambeeyey ayay leeyihiin ayay afgembigana rabay in laga sameeyo amhara region waa gartay xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo etoobiya gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qowmiyadaha badankiisu dhul ku salaysnaa siyaasadda laftigeeda kama maqnayn laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka tigray maxaa dhacay gobolka amxarada wallahi waa runta aniga naftayda haddii lay weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka tigray maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aada u tababaran waana waxayna maaragtay aad bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey etoobiya marka dad badan baa filayay haddii dhibaato ay ka dhici doonto etoobiya waxay ka imaaneysaa tigray hase yeeshee amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkanayta socdo laakiin ani sidaan u malaynayo waxaa laga yaabaa arrintanayta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyado kasoo horjeeda ormada waa gartay marka seed u aragtaa muddada uu soo maamulaya etoobiya abiy axmed hadday noqoto dabcan dhinaca caalamka waxaa loo arkaya nin isbedelo badan oo wanaagsan wada laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee
waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey isbedelada yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba hase yeeshee dhibka ugu weyn etoobiya maanta haysta waxaa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socdaa meelo badan qowmiyadaha way iska soo horjeedaan dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo oo maaragtay xag cadaadis xun ku hayaa dowladda adina arrintanayto umu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in uu in uu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay uuna ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda ah iyo project kanayda uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska africa inuu isu keeno marka waxay leeyihiin dhib kanaydo ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa haddii uu maaragtay yani samayn lahaa xiriir uu la samayn lahaa qowmiyadahanayto sidii u ogaado dhibaatooyinka haysta sanadka dambe etoobiya waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo xisbiyo badan ay ka qayb galaan sideed u aragtaa mustaqbalka etoobiya abiy axmed ma isku hayn karaa etoobiya
xaaladda etoobiya aada meel xun bay maraysaa umana ma filayo in doorasho ay dhici karto sanadka sanadka soo socda waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis inuu u baahnaan doono maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan oogu soo jeesto dhibkanita uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkanita ka taagan gobolada uu si wanaagsan wax ooga qabto uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fadhiisto uu maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto istraatijiyad wanaagsanna uu wadanka ku maamulo dadka badi waxay ku eedeynayaan abiy in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixiis dowladda dhan asaga naftiisa wada oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax wax la qabanaynin marka taas ayaan u malaynayaa dhibka ugu weyn fursad uu leeyahay laakiin wadanka meel xun buu marayaa waxaanan u malaynayaa in in maaragtay wadamada galbeedka ama afrikada nafteeda in in maaragta ay xoogaa cadaadis saaraan adii in uu arrimahanaydu wax ka qabto haddii isaga keligiis lagu sii daayo waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato
kaasi waxa uu ahaa rashiid cabdi oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasharadaha caalamka ee i c g ee bariga afrika waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey haarun macruuf